ciidamada mujaahidiinta jabhadda wilaayada hiiraan ayaa xalay weerar xoogan ku qaaday murtadiinta jabuuti ee ku sugan degmada jaralaksi xalay saqdi dhexe ayaa ciidamo ka tirsan mujaahidiinta xarakada al-shabaab waxay weerar ku qaadeen fadhiisin murtadiinta jabuuti ay ku leeyihiin gudaha degmada jaralaksi ee wilaayada hiiraan dagaal xoogan oo muddo socda ayaa halkaasi ku dhex maray ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee jabuuti saraakiisha ciidanka mujaahidiinta ayaa andulus u xaqiijiyay in dagaalka uu socday in ka badan nus saac islamarkaana cadowga khasaare lagu gaarsiiyey mujaahidiinta ayaa ku taqadumay difaacada cadowga iyagoona xaqiijiyay hadafka duulaankooda ayayna dib ugu soo noqdeen goobihii ay ka duulaan tageen weerarkanna u qaaday fadhiisinka ciidanka jabuuti ee degmada jalaksi ayaa imaanaya xilli dhowaan ciidamo jabuutiyaana weeraro xoogan oo isugu jiro kamino iyo qarxyo lagu beegsaday wadada isku xirta buulo burte iyo degmada jowhar